bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii koob iyo tobnaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba dhinac kale waa darsigii labaad ee ku saabsan saxaabiga albara ibnu malik al ansaari radia allahu tacaala canhu safxada labayo afartanaad hazama wuxuu jebiyey musaylima musaylima iyo ciidankiisii waxay jebiyeen awala jeyshan ciidankii ugu horreeyey oo kharaja ilayhi isaga soo aaday oo isaga u soo baxay xaggiisa kharaja soo baxay ilayhi xaggiisa usoo baxay ama soo aaday oo min jiyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda ka mid a koob iyo tobankii ciidan ee sayidina abubakar uu diray radia allahu tacaala canhu wa ardaa ciidankaasoo biqiyaadati cikrima ibni abi jahl cikrima ibni abi jahl uu hogaaminayey wa raddahu ciidankii dib buu u soo celiyey calaa acqaabihi cirhibtiisa ayuu ku soo celiyey yacni waysoway soo carareen maxaa jira nimankaasi waxay ahayd niman dagaalyahana ana tirana badan magaaladoodiina jooga fa arsala wuxuu u soo diray lahu ciidankaas ninkaa la dhihi jiray musaylimo wuxuu u soo diray asidiiqu abubakr asidiiq jeyshan haaniyan ciidan labaad ciidankii hore waa la jebiyey hogaamihiisii oo cikrimata ibnu jahlna waa shahiiday ciidankaas maaragtay uu iska baaba-ay marka ciidan labaad buu u diray sayidina abubakr asidiiq radi allahu tacaala canhu markana ciidankan wuxuu madax uga dhigay sayfullahi almasluul oo ah khaalid ibn lwaliid radi allahu tacaala canhu fa arsala wuxuu u diray lahu musaylima asidiiqu abubakr asidiiq wuxuu u diray jeyshan ciidan haaniyan oo labaad biqiyaadati khaalid ibni lwaliid oo khaalid ibni waliid uu abbaanduule ka yahay ama hogaaminayo ciidankaasoo xashada uu ka dhaamiyey ama ka buuxiyey fiihi ciidanka wujuuha saxaabati saxaabada wejiyadoodii yani kuwii waa weynaa weeye asxaabta wujuuh haddaad maqasho waa ragga muuqda ragga muuqda oo min al ansaari walmuhaajiriina ayaa laga buuxiyey maxaa jira waa dagaalka haddii maalinta muslimiinta laga adkaan lahaa ay islaamka u dhammaan lahayd wa fii daliicati haaulaa'i nimankan la diray hadda waxaa ugu horreeyey oo ka mid ahaa albaraa ibnu malik al ansaari iyo wa nafarun koox oo min kumaati lmuslimiina muslimiinta halyeeyadooda ah iltaqal jeyshaani marka waxaan aadaynaa macrakadii dagaalka meeshuu dagaalku ka socayay oo yamaamo ahayd waa najdi meelaha rayaada ee ku taalla agaheeda wey iltaqal jeyshaani labadii ciidan ayaa iska hor yimid oo foodda isdaray calaa ardi alyamaama meesha yamaamo la yidhaahdo nimankaasi ay deganaayeen dhulkeeda ayaa la isku haleelay oo fii najdi ku taalla hawdka famaa huwa maysan ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane xataa rajaxad ilaa ay ka xoogaysato kafatu musaylima musaylima dhinaciisi iyo wa asxaabihi iyo asxaabtiisii dhinacoodii ay ka xoogaystaan meeshantada waxaa ku jira isticaaro ayaa ku jirta oo labada ciidan ayaa waxaa laga soo qaadayaa miisaanka labadiisa labadiisa kafadood ayaa laga soo qaadaya marka haddii wax la miisaamo kafadunbaa xoogaysanaysa ta culus ayaa la yidhaha way xoogaysatay oo cuslaatay marka labadii ciidan hadday ahaayeen laba laysu miisaamayo miisaankii waxaa qaatay musaylime iyo iyagiibaa xoog batay wey rajaxad waxaa cuslaatay oo xoogaysatay kafatu musaylima musaylimo dhinaciisi iyo ciidankiisii iyo wa asxaabihi walsalsalat al ardu dhulkii ayaa ligligatay ama gariirtay taxta aqdaami junuudi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda ciidamadaas lugaheeda lugahaas hoostooda dhulkii ayaa la gariiray waa lagu xoog batay waa la muquuniyey watafiquu waxay bilaabeen yataraajacuuna inay dib u gurateeyaan can mawaaqifihim meelihii ay haysteen meeshii ay ka dagaalgalayeen inay ka dib u gurateeyaan xataa iqtaxama ilaa ay ka qabsadaan weeye iqtaxama ay ka jiidhaan xataa iqtaxama ilaa ay ka jiidhaan asxaabu musaylima musaylimo raggiisii fustaada khaalid ibni lwaliid khaalid ibnu waliid teendhadii weyneyd uu ciidanka ka hogaaminayay bartiisii hogaaminta barta hogaaminta hadda la yidhaahdaaye bartii hogaaminta oo teendho ahayd ilaa ay teendhadii ka qabsadaan oo waqtalacuuhu ay fujiyaan min usuulihi meeshii ay ku taagnayd ayay ka wada fujiyeen tiirarka oday oo dhan way dumiyeen wakaadu waxay sagaanba yaqtuluuna inay dilaan zawjatahu xaaskiisii oo la socotay lowlaa anjaaraha haddaysan uusan magangelin lahayn waaxidun minhum mid iyaga ka mid a ayaa magangeliyo oo dhaaf anaa magangeliye carabtu saasay ahaan jireen hadduu ruux magangeliyo lama taabto laakiin soomaalidu waxba magantaadana ma aqaan bay dhigo iska dili cinda daalika markaas ay taasi dhacday oo ciidankii hore la soo jabiyey oo bartii hogaamintii khaalid la qabsaday oo ay halkaa marayso cinda dalika markaa agteeda shacara almuslimuuna muslimiintu waxay dareemeen bilkhatari khatar addaahimi ee weyneyd khatar weyn oo oo deg dega lama filaan ah khatarta daahimka waxaa la yidhaahdaa wax un dalaq kuu soo yidhiho oo aadan filaynin khatar weyn oo aadan filaynin uunoo si lama filaana kuugu soo gashay oo daahimku bilkhatari khatar addaahimi oo weyn oo ku soo kadisay wa adrakuu waxay ogaadeen oy garwaaqsadeen annahum iyagu oo muslimiintiihi in yuhsamuu haddii la jebiyo amaama musaylima musaylimo hortiisa haddii maanta lagu jebiyo oo musaylima ka adkaado falan taquuma inaynan isu taagayn lil islaami islaamka qaa'imatun wax dambe oo u taagan tiir dambe oo u taagan inaan la arkayn islaamkii bacda alyowma maanta kadib walan yucbad allaahu allana inaan la caabudayn waxdahu keligii oo laa shariika lahu isagoo aan wax shariiga loo yeelaynin fii jasiirati alcarab jasiiradda carabta inaan ilaahay keligii lagu caabudaynina way u caddaatay oo islaamku uu khatar gelayo wahabba khaalidun khaalid wuxuu ku soo jeestay uu ku soo booday ilaa jeyshihi ciidankiisii faacaada wuxuu soo celiyey tandiimahu dhismihiisii dibbuu u dhisay ciidankii sidii ay kala ahaayeen uu kala madhay markii hore waa la wada socday wuxuu yidhi sidani socon mayso si aan u ogaano bal meeshana looga imanayo qolyaha cararaya wuxuu kala saaray muhaajiriin iyo ansaar wuu kala saaray ansaar aag buu siiyey muhaajiriinna aag buu siiyey qabaa'ilkii iyo wixii kale ee cusbaana qabiil walba goonidiisuu yidhi bal waxaan arkaynaa buu yidhi bal qabiilkii maanta ay ceebtu raacdo saasuu ciidamadii dib u habeeyey wahabba khaalidun khaalid ayaa kacay ilaa jeishii ciidankiisii faacaada tandiimahu ciidanka yuu dib u habeeyey dib u habeyntiisii buu celiyay ilan wuu isku dhex yaacaye xayu mayaza uu kala soocay almuhaajiriina muhaajiriintii yuu canil ansaari yuu ka soocay muhaajiriintiina aag buu siiyey ansaarna aag buu siiyey sida oo kale wamayaza abnaaa albawaadi nimankii remiyiga ahaa na qabiil qabiil ayuu u kala soocay can haaulaai wa haaulaai kuwan kuwan uu ka kala bixiyey bal wuxuu yidhi qolo walba aag buu siiyey waxaan ogaanaynaa qolada ceebtu raacdo wa jamaca wuxuu isu geeyey abnaa'a kulli abin intii aabba kuwada abtirsataba oo reer hebel isla aba taxta raayatin waaxida hal calan ama hal bandiirad buu isuu geeyo minhum iyaga ka mida liyucrafa bal si loo ogaado balaa-u kulli fariiqin qolo kasta ama qoys waliba wacdaraha ay dhigaan filmacrakati dagaalka iyo waliyuclama si loo ogaado min ayna xaggeeba yu'ta almuslimuuna muslimiinta looga imanaya muslimiinta meesha laga soo gelaya oo nimanka cararaya ee nimanka jabka keenaya si loo ogaado isagoo uu sidaas u habeeyey khaalid ibn اlwaliid radi allahu tacaala canhu yaa haddana la isku laabtay dagaalkii wadaarad waxaa wareegtay ama dhex martay bayna alfariiqayni labada qolo raxa macrakatin dagaal dhagax dhagax shiidkeed daruusin oo wax halaagto oo wax qaniinto oo wax ridiqda min adirsi bay ka timid gows waa la gomadruug bay jiraa soomaalidu gomadruug waa la isgomadruugay wadaarad waxaa dhex martay bayna alfariiqayni raxa macrakatin rigrigo na waa la yidhaahdaa rigrigo ama dagaal dhagax shiidkii dhagax shiid meesha ma jira sidii laba dhagaxoo la isku shiidayo oo hadhuurhka iyo galayda lagu shiidayo dhexdiisa loo ridqayo sidaasoo kalea dagaalku ay ragga galaya ay u ridqayaan meeshaasaa lagu shabihi raxaa macrakatinta la sheegi taa weeye ee meesha meesha dhagax shiid iyo haween wax shiidi iyo ma yaaliin macrakadaasoo daruusin wax qaniinta oo la isruugay taasoo lam tacrif aysan horu arkin xuruubulmuslimiina muslimiintu dagaaladii ay geli jireen lahaa iyada nadiiran mid u dhiganta min qablu hadda ka hor ayna soo arkin dagaalkaa u dhigma muslimiintu horay umaysan soo arkin wa habata waxaa sugnaaday oon cararin oo quturay qowmu musaylimata musaylimo raggiisii fii saaxaati lwaqa goobtii dagaalka ayay ku sugnaadeen thabaata aljibaali araasiyaati buuraha dhaadheer sida ay u sugan yihiin oo kale walam ya-bahu dheg jalaq umaysiinin ma xaalaynin dan kama gelin waa isku mid intaasiba micnahaasun bayna leedahay walam ya-bahu wax dan oo hay ka galeen ama maba ayna milicsanin likahrati maa asaabahum wixii ku dhacay badnidiisa oo min alqatli dil ana dheg jabal qumayna siinin oo uma niyo jabin way iska sugan yihiin si kasta oo loo baabi'iyey wa abda almuslimuuna muslimiintuna waxay muujiyeen markan dambe ee sidaas loo habeeyey min khawaariqi albutuulaati geesinimo aan iyada oo kale la arkin wey khawaariq waa taasune ma low jumica u haddii laysu geyn lahaa lakaana noqon lahaa malxamatan noqon lahaa malxama oo min rawaaci almalaaximi malxamooyinka kuwa ugu quruxda badan malxama waan soo aragnay markaan siirada aqrinaynay baan soo sheegnay malxaba malxama laba waxyaalood baa loo yaqaanaa malxama midi waxa weeye dagaal weyn oo muddo dheer socday oo ciidamo badan intay isla galeen lagu hoobtay oo lagu baaba-ay waa la yidhaahdaa malxamada marka waa dagaal magac leh oon la iloobaynin soomaalidu way leedahay dagaalada dagaaladii oo dad badan ay ku dhintaan magac bay u bixiyaan way yaqaaniin marka waa dagaal magac leh oo magac reeba mahadho reeba malxamo waa la yidhaha sida badanna dagaalada noocaasa ee dadka badan ay ku dhintaan ee muddada dheer socday waa laga gabyaa saas kuma baaba-aan gabay baa ka hadha dheer marka gabay dheer oo dagaalkaa ku saabsanna malxamo waa la yidhaha labadaa micno marka markan hadda wuxuu ka wadaa gabaygii buu ka wadaa waa gabay aada u dheer oo dagaalkii ka sheekeynaya iyo guulihii la gaadhay iyo khasaaradii dhacay iyo dadkii lagu dilay iyo asaatiir iyo khuraafaadna ay ku jiraan sida badan malxamada markii ugu horreysay meesha ay ka timid waxa weeye waayo hore yaa waxaa dagaal ka dhacay laba qabiilo oo reer yurub ah yuunaan ama dadka la yidhaahdo griiga dadka la yidhaahdo iyo dad hadda iska baaba-ay oo aan magacooda la aqoonin oo laakiin uun malaha meelaha deganaa oo la dhihi jiray troids troids la dhihi jiray labadaa qabiil baa dagaal baa dhex maray dagaalkaasi wuxuu socday muddo dheer shan iyo toban sano ah waxaa kumayaal kun iyo kumayaal kun way ku dhimatay marka dagaalkaasaa nin baa ka gabiyey marka ninbaa ka gabiyey marka gabayga uu ninkaasi tiriyey ilaa maantada aan joogno adduunka gabayga ugu dheeraabu ah macnaa gabay intaa la eg weligii lama tirinin soomaalida waa la yaqaano marka gabay la tirinayo eh, sayid maxamed cabdulla xasan iyo gabayadiisa ugu badan ma aqaan haddee kun bayd laba kun oo bayd iyo iyo noqon karaan laakiin kaas carabtana waa sida oo kale saa uma dhaadheera gabayadoodu ma dhaadheera um- um- yacni kun bayd oo oo gabay ah oo isku xigta oo oo maaragtay afcarbeedihii way yar tahay hadday jirtana way yar tahay laakiin ninkani siddeed iyo toban kun oo bayd buu tiriyey humerus aa la dhihi jiray marka ninkaas humerus ninka gabaygaa tiriyey malxamadu marka halkaasay ka timid waxay noqon lahayd buu ihi low jumica haddii laysu geyn lahaa waxyaabihii geesinimada ahaa ee meeshaa ka dhaca mid walba goonideeda loo sifeeyo haddee waa la sifaynaa waa laga waa la- waa laga sheekeynaa waa la tilmaamaa nin nin baa loo raacaa khaalid ibnu waliid baa la raacay iyo wuxuu sameeyey iyo siduu ciidamada u diyaariyey albaraa ibnu maalik baa la fiirinayaa waxaa la fiirinayaa zayd ibn khataab baa la fiirinayaa thaabit ibn qays baa la fiirinayaa hebel hebel nin walba markaasuu wuxuu noqonayaa malxama gabay dheer buu noqonayaa oo min rawaa'ici almalaaximi malxamooyinka gabayga ah kuwa ugu bilicda badana fa haadaa kan marka sidii kale u isku dayaa inuu mid mid u sheego laakiin dee kuma talax tegaya ilaa saddex nin buu soo qaadanayaa ama lababa dheh haddii laga haddii laga reeb maya saddex buu soo qaatay saddex kale ayuu soo qaatay waa kuwan oo intii dagaalka gashayba mid walba goonidiisa wacdaruhu dhagay loo fiiriyo markaasuu malxamo noqon lahaa wuxuu yihi fa haadaa kani thaabit ibnu qays saxaabiga la yidhaahdo weeye thaabit ibnu qays siiradiisu way noo iman doontaa xaamilu liwaa'i lansaari markii dadka la kala bixiyey ansaar calankeeda ninkii siday buu ah iyo iyo taxanatu xanuud buu ismarinayaa xanuud xanuudka waxaa la yidhaahdaa waxa meydka la marmariyo meydka kaafuurka iyo waxaas oo la ismariyo yani uu isdiyaariyey meyd ahaan buu isu diyaariyey iyo taxanatu xanuudkiibuu ismarinayaa wixii meydka la marinayey wayatakafanu wuuna iskanfayaa kafan buu qaatay dharkii kale wuu iska bixiyay dharkii kafanka ayuu qaatay wayaxfir wuxuu u qodayaa linafsihi naftiisa xufratan god yuu fi lardi dhulka ayuu god u qatay suusan uba cararinba waabo inta hoose oo dhan bay aaseen inta ragga aasay maalinta waxaa ka mid ahaa ee thaabit ibnu qays zayd ibnu alkhataab intaasba god bay qoteen sayna u cararinba ilaa halkaas bawdyaha ama laga gaadhayo god abay qaadeen oo isku aaseen calankiina way hayaan marka waxay ku talagaleen in la dilo fa haadaa kani thaabit ibnu qays weeye xaamilu liwaai lansaari ansaar calankeeda ninkii siday iyo taxanatu xanuudkii ayuu ismarinayaa meydka la marinayey wayatakafanu kafankii ayuu gashanayaa wayaxfiru linafsihi naftiisa wuxuu u qodayaa xufratan god oo fil ardi ah fayanzilu godkii ayuu gelayaa godkaasoo fayanzilu fiiha godkii ayuu isku tuuri uu geli ilaa nisfi saaqayhi labadiisa kub dhexdooda god ah markaasuu isku aasayaa wa yabqaa halkaas ayuu ku sugnaanayaa haabitan isagoo ku sugan fii mowqifihi meeshiisaas yujaalidu isaga oo difaacaya ama ku dagaalamaya seef yujaalidu waxaa la yidhaha isagoo seef ku dagaalamaya can raayati qowmihi qoladiisoo ansaara calankeedii xataa khara ilaa uu ka dhacay shariican isaga oo meyd ah shahiidan oo shahiid ah waa nimankii is-aasay maalintaas wahaada kana zayd ibn alkhataab weeye radia allahu tacaala canhu oo ahaa akhu cumar ibn khataab cumar khataab walaalkii yunaadii fi nnaasi isagu isma caasin laakiin wuxuu yunaadii fi nnaasi dadka dhexdiisa ayuu ka qayliyey oo muxuu yidhi ayuha nnaasu dadow cudduu qaniina calaa adraasikum gowsaha isku qabta weeye gowsaha qaniina ma nidhaahna inagu af soomaaliga ilkaha isku qabtaa la yidhaha ilkaha wadribuu tuma oo garaaca fii caduwikum cadowgiina wamduu quduman horeyna u socda horay un ha loo socdo ninkii dhimani ha dhinta laakiin hore ha loo socdo un ayuhanaasu dadoo wallaahi baan ku dhaartee laa atakalamu inaanan hadlaynin bacda haadihi alkalimati ereygan aan ididhin kadib abadan weligii inaanan dib dambe u hadlaynin xataa yuhzama ilaa laga jebiyo musaylima aw alqa allaaha ama aan alla la kulmo yacni anigoo shahiida aan dhinto oo fa adliya ilayhi alle aan u geysto u sheego bixujati aniga xujadayda iyo waxaan burhaanka aan haysto oo aynan shahiidnimo ku dhintay aniga oo ilaahay diintiisa in sare loo qaado oo keliyata u dhimanayo ama u dagaalamayo xujada uu sheegayay taa weeye uma markaa kadib karac wuu ku rogaal celiyey cala alqowmi nimankii lala dagaalamayay musaylimat alkadaab famaa zaala iskama bedelan yuqaatilu inuu la dagaalamo xataa qutila ilaa laga dilay labadaas waan aragnay ka saddexaad wahaadaa kana saalim weeye nin saalim la yidhaahdo oo mowlaa abi xudayfa abi xuda abi xudayfa mowlihiisa ahaa yaxmilu isna wuxuu sidaa raayat almuhaajiriina muhaajiriinta ee bandiiradoodii ayuu sidaa fa yakhshaa calayhi waxaa u cabsanaya qowmuhu qoladiisi oo muhaajiriinta ahaydba waxay ka cabsanayaan an yadcufa ninkan inuu daciifo aw yatazaczaca inuu ligligto fa qaaluu lahu waxay ku yidhaheen innaa annagu la nakhshaa waxaan ka cabsanaynaa an nu'taa ina looga yimaado min qibalika xaggaaga fa qaala wuxuu ku yidhi in utiitum haddii la idin yimaado min qibali xaggayga fa bi'sa ninka ugu liitaanahay ninka ugu xun ee ugu khayrka daran baanahay xaamil alqur'aani xaamilu lqur'aani nin qur'aan sida oo xaafidulqur'aana yaan akuunu noqonaya marka wuxuu yidhi ma xaamilulqur'aan aniga ah yaa xaggayga la idinka ka imanaya uma karac calankii isagoo wato wuxuu la aaday calaa acdaa'i illaahi cadowgii ilaahay karatan noqosho baasilatan oo dhiiran xataa usiiba ilaa laga dilo walaakina hase ahatee butuulaati haaulaa'i kuwaan aan hadda soo sheegnay geesinimadoodu jamiican dhammaantood tatadaacalu waxay wax yar noqonaysaa tatadaacalu waxay yaraanaysaa wax yar oo wiswisle ay noqonaysaa amaama butuulati albaraa ibni maalik albaraa ibni maalik geesinimadiisii radia allahu tacaala canhu alla isaga ha ka raalli ahaado wa canhum iyagana ha ka raalli ahaado ajmaciina dhammaantoodbe marka waxaa loo gelayaa isaga maalintaas uu cadarahu u dhigay yaa loo gelayaa daalika arrintuna waxay tahay anna khaalidan khaalid ibn waliid oo abbaanduuliyaha guud ahaa xiina markii ra uu arkay watiisa almacrakati macrakada foornadeedii markana waxa weeyaan waa tashbiih kale iyo isticaaro kale watiiska waxaa la yidhaahdaa attanuur bahalka meesha muufada lagu lagu dubo soomaalidu tanaar bay tidhaa meesha muufada lagu dubo ee tanuurka la yidhaha ama tanaarka aan idhaahno oo huray marka markaasaa lagu ridaa markuu aada u huro foornada yaa rootiga lagu ridaa marka dagaalkaa lagu shabahaa sidiisa dhanba wadaalika arrinta anna khaalidan xiina markii ra-a u arkay watiisa almacrakati macrakada ama dagaalka tanuurkeedii ama tanaarkeedii oo yaxmi siraadmay oo kululaaday wayashtadu adkaaday iltafata wuxuu milicsaday ila albaraa ibni maalik ila nin walba raggiisa buu yaqaanaaye wa qaala wuxuu yidhi ilayhim xaggooda aad ilayhim cadowgaan kuga ogahayaa fatal ansaari ansaar wiilkeediiow faltafata albaraau bara albaraana wuxuu isna milicsaday oo eegay ilaa qowmihi qoomkiisii oo ansaara wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara alansaari ansaarey laa yufakiranna axadun laa yufakiranna yuusan ku fikirin oo yuusan ku fikirin axadun qof oo minkum idinka idinka midihi birujuuci inuu u laabto ila almadiinati magaalada madiina inuu u laabto yuusan cidina ku fikirin ha lagu fikiro in meeshan lagu shahiido maxaa jira falaa madiinata madiina idinma sugnaanin lakum idinka bacda alyowmi maanta kadib madiina ma lihdin haddaydan maanta adkaanin wa inamaa wax kale ma ahe waxaa idinka horeeya huwa allaahu waxdah alle oo keliya uma aljannatu janno maxaad madiine kaga noqoysaan jannaad u baahantihiin jannada doontu yidhi uma markaa kadib xamala cala almushrikiina mushrikiintii ayuu weeraray wa xamaluu way weerareen ansaartii macahu isagoo ay la jiraan albaraa ibni maalik wambara wuu mudhbaxay imbarada waxaa la yidhaha markii ciidanka ninka ka soo horbaxa hebel baa u mudhbaxay baa la yidhaha dadkao dhan buu ka badiyay wuu jiidhayaa wambara wuu soo mudhbaxay yashuqu sufuufa safafyaalkii isaga oo kala jeexaya oo safyaalkoodii duminaya oo dilaacinaya wa yucmilu sayfa seeftana kaga shaqaynaya seeftiisii wuxuu kaga shaqaynayaa fii riqaabi acdaai illaahi cadowga ilaahay qoortooda ayuu kaga shayuu kaga shaqaynayaa shaqada ay saafi qoor ka qabatana hade waa inay goyse uun xataa zulzilat ilaa ay ka laga gariiriyo aqdaamu musaylima musaylima lugahoodii ilaa ay ka gariiraan iyo asxaabuhu way carareen marka falajau waxay ku gabadeen ay ku carareen oy miciin bideen ila alxadiiqati meel beer ah beer ayay galeen marka allatii beertaasoo curifat loo bixiyey fi taariikhi taariikhda islaamka dhexdiisa loo bixiyey bacda daalika markaa kadib bismi xadiiqati lmowti beertii geerida meeshii loo bixiyey baraa iyo raggiisii markay nimankii hoosta ka galeen ay caydhiyeen oy jabeen oo dhulkii la gariiray waxay ku carareen beer weyn oy lahaayeen oo kumanyaal kun qaadaysa darbi dheerna uu kusoo wareegsan yaho hal albaab leh intay meeshay galeen bay albaabkii isku soo xidheen muslimiintii marka bannaankay joogaan konina derbi bay ku gabanayaan halkaasay kasoo toogayaan marka xaalad khatara ayay muslimiintu galeen xadiiqatilmowdna waxaa loogu bixiyey likarati man dad tarabadnidood qutila la dilay fiiha xadiiqada dhexdeeda fii daalika alyowmi maalinta ayada ilaa labaatan kun oo musaylimatulkadaab iyo murtadiintiisii ayaa lagu dilay marka waxaa weeye saasay ahayd kaanad waxay ahayd xadiiqatulmowti beerta geeridu waxay ahayd haadihii oo tan ah raxbat alarjaa'i daafaheedu ama dhinacyadeedu ti ay waasac yihiin bay ahayd oo ciidamo badan kumyaal kun ee qaada dhinaca kale saamiqat aljudraani derbiyadeeduna ay dhaadheer yihiin fa aqlaqa musaylima musaylima wuxuu soo xidhay iyo wal aalaafu almu'allafatu iyo kumayaalkii kun ee isaga la jiray oo min jundihi ciidankiisa ka mid a calayhim waxay isku soo xidheen abwaabaha albaabadeedii beerta ayaa albaabadeeda isku soo xidheen wa taxasanuu waxay isku ilaaliyeen ay ku gabadeen bicaali judraaniha derbiyadeedii dhaadheerayd wa jacaluu waxay bilaabeen yumtiruuna inay sidii roob uga dhigaan almuslimiina muslimiinta binibaalihim leebabkoodii iyo fallaadhahoodii inay kor uga soo dasiiyaan min daakhiliha iyadoo iyagu gudaha ku jira ayay kasoo ganayaan fa tatasaaqatu calayhim markaasay kusoo daadanaysaa tasaaqut almatari sida roobku usoo da-a oo kale ayay ugu soo da-aysa yacni marka fallaadhaha ee dadkii tababarnaay askaraha hore iyo markay ridayaan kor intay u ridaan zaawiyad ahaan bay usoo ridi sida oo hoobiyaha loo rido oo kale kor intay aaday soo gadoomeen markaase ciidanka sida roobka ay ugu soo da-ayaan se waxba ka reebeen marka sidaasay wajacaluu waxay bilaabeen yumtiruuna inay kusoo da-siiyaan almuslimiina muslimiinta binibaalihim leebabkoodii iyo fallaadhahooda min daakhiliha beerta gudaheeda inay kaga soo da-siiyaan fa tatasaaqatu calayhim markaasay muslimiinta kusoo daadanaysa kusoo da-aysay tasaaqut almatari siduu roobku usoo dego oo kale cinda daalika markaa agteeda taqadama marka nimankii xadiiqatulmowt bay galeen muslimiintii iyaga marka fallaadho iyo leeb iyo wax gaadhaya ma leh muslimiintiina bannaan bay joogaan marka khatar baa la galay aan marna la malayn karaynin khatartaas ninka halyeyga ah ee muslimiinta ka badbaadiyey wuxuu noqday albaraa ibnu maalik qisada dhan ee loo keenayna waa midaas marka in sha allahu darsigana intaasaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam